waa mahadsantaha walaal tag marketka horta waa saa sheegtay oo waa suuqa kambaniyaasha iyo inta qofka ku yeelanayo lagu kala iibsado waa waxay qayb ayaga qeybo kala duwan sii kala leh wax hadda inta lagu soo koobi kara maahan laakiin muhiimada koobaad waxa weeye suuqaas waxa weeye kambaniyaasha waaweyn ayaa sheerskooda ama qofka hadduu saami ku yeelanaya ku kala gataa ma garatay marka taas ayuu qeybta u weyn u qabto oo wax u weyn yihin waa meesha waa meesha dhaqaalaha adduunka ma special haddii laga hadlayo maraykanka oo kale waxaa imaanaya kambaniyaal adduunka waxaa imaanaya kuwii maraykanka kambaniyaal adduunka dhanka kala jiro maraykan iyo meel kale ka jiro wax ku kala gadanaya marka dadkii shacabka ahay ayaa waxaa laga yaabaa anigoo kale in aan markaan rabo inaan shaqada markaan ka fadhiisto lacagtii aan aan ku retire garoobi lahay amaan isticmaali lahay ku noolaa laha markaan shaqada ka fadhiisto inay igu jirtaa laga yaabaa kambaniyaasha yararka dadka shaqeeya lacag waxaa laga yaabaa dadka u shaqeeya lacagta ku retire gala lahaya inay meesha geliyaan marka waa suuq dhaqaalaha maraykanka oo dhan oo runtii saad raad ku yeelanaya ma garatay wa waa gartay marka haddaan taas sii sharaxno macnehedu waxa weeye shirkadihii waaweynaa sida apple iyo google iyo kuwan kale technolojiyadda facebook iyo wixii la mid ah ayaa saamiyadii ay dadka ka iibin lahaayeen si shirkaddaa saami loogu yeesha ayay gelinayaan marka dadka halkaa ka iibsanaya shirkadihii ama kuwa ha ahaadeen ama bangiyada ha ahaadeen shirkad kasta oo public la dhaho oo yacni dadka u furan reerkii rabto hala ahaatee ayaa ayaa qayb ka ah wa waa gartay maalmihii u dambeeyey marka suuqa saamiyada guud ahaan dunida iyo maraykanka gaar ahaan hoos u dhac baa jiray oo hoos buu u dhacay oo warbaahinta hadal haysay oo dhaqaaliyahanadu hadal hayeen hoos u dhaca maxaa keenay waxaa keenay oo dadka inta badan ay farta ku fiiqayaan horta saad saad saad ogtahaba ilaa dhowrkii sano lasoo dhaafay stark marketka ama beeca kor usii kacay oo saamiyaasha la kala gala kor usii kacayay heer saru gaaray dadku ilaa waa la rajeynaya inay hoos usoo noqoto waxaa dadejiyey ayaa laleeyahay interest rateka ama waxa waaye rateka oo ay maamusho bangiga dhexe maamulo oo lacagaha lagu ha lasa lagu kala qaato lacagaha ayaa hadda bangigu dhexe inuu kor usoo qaada laga yaabaa taas saameyn bay yeelatay waxaa kaloo saameyn yeeshay canshuur dhimistii oo donald trump iyo dowladdan hadda jirta ay samaysay ayada ruuxeedu suuqa lacag badan ay soo gelinaysaa marka waxa labadaa markii laisu geeyo waxaa keenta waxaa la yidhaha sicir baran inuu dhaco sicir baranko ka dhasha markii lacag badan suuqa lagu soo fataho inay oo yacni lacagtii ay ka badato dee alaabtii meesha taalay iyo wixii lakalga lacag aad u badan suuqa soo gasho sicir barar baa imaanaya sicir bararka marka wuxuu keenayaa dowla bankiga dhexe inuu si saa-ida oo kor uu qaado lacagta oo laga oo interest rateka ama ama la dul saarto lacagaha kale si lacagta ay suuqa uga saaraan ma garat marka taaba ayaa waxaa leeyahy qayb ka ah in hoos usoo dhaco cabsi laga qabo inaysan lacagtan raqiistahoo lakala qaadanaya sii jiri doonin iyo in uu sicir bara soo socdo maadaama dhaqaaliga saa-id u korayay marka iyo tan kaloo ah waxyaabo badan waxa la yidhaha wax bobol la yidhaha jira oo stark marketka ama dhaqaalooyinka horumarsan ka dhaca oo ah waxaa laga yaabaa waxaan beeca waxaan lagu kala iibsanayso beeca runta ahayn oo laga badbadiyey taasna way ku jirtaa marka waxyaaba badan oo isweheshayno ayaa ayaa keenaya ley inuu xoogaa hoos soo dhaco ba saasay tahay hataa isagoo soo dhacay markii la barbar dhigo averageka caadiga weli waxaa waxaa leeyahay suuqa stark market beecay wax walba aad bay u sareeyaan marka inuu hoos usoo noqdo xataa hadda waa wax suurtagala ma garatay marka guud ahaan dhaqaalaha adduunka marka saameyn intee lagu ku leeyahay oo dhaqaalahahorta de haddii haddii ay jirtay sida haddaba laleeyahay inay hore inuu meesha uu gaara meel aada u sarreeyda oo suurtagal ahay inuu joogo ay tahay inuu soo noqdo meel macquula kusoo noqdo waxaa dhaqaalaha dhib weyn uma keenayso dhaqaalaha markuu dhib weyn u imaanayo waxa waaye markii waxaanu aad intuu hoos ugu dhaco xilliga hadda ka hor labada kun iyo sideedii oo kale oo gaaro oo yacni markaasuna waxay dhacay hadda markii dhaqaalaha ama qeyb kamida la yacni ay ay burburto ma garatay sida waagii hore waxay had guryihii la kala gadanayay iyo dad deymihii guryihi ay ku gateen bixi waaye iyo waxyaabahaas baa aas aas-aas u ahay ma garatay marka hadda ma u malaynayo inay dhaqaalaha adduunku hadda soo ku socdo in wax deg deg ku imaam ku imaanayaan laakiin siya waxyaabo waxaa jira oo laga yaabo hadda ay weliba dowladda maraykanku samaynayo oo ah waxyaabaha regulationka ama in la controlo sida waxukalad in in ay meesha ka saaraan in oo lacagtaana leeyahay oo canshuur celinta xilligan looma baahnayn waxyaabahaas oo dhan laga yaabee maybe sanadaha soo socda ama dhowrka sano soo socda inay soosta usoo ifbaxaan saameyn xoog leh oo dhaqaalaha geliya bahalki hoos u dhac geliya inay yimaadaan